إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qaraxyo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose ehelada askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa cabasho xoogan ka muujiyey jirdil xoogan oo ay sheegeen in wiilkooda uu kula kacay sargaal ka tirsan dowladda federaalka guddiga gurmadka fatahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha ee biyaha webiga juba munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlad dacwi ah oo muddo ka socotay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan walaayadaas warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xalqada labaatanaad taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qaraxyo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lagu weeraray ayaana halkaa ku dhaawacmay sidoo kale wararka ka imaanaya deegaanka lambar lixdan ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halkaa qarax lagula beegsaday ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa la socday mooto waxaana halkaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo wararku sheegayaan in dhaawacoodu yahay mid garaab ah askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho si bareera ugu dilay qof rayid ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxmed amiin
magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa kusii badanaya dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo ay kula kacayaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir maalin weliba waxaa magaalada muqdisho laga soo warinayaa dhibaatooyin noocyo kala duwan leh oo ay ku kacayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaasi oo aysan jirin cid wax ka qabata maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay fal dil ah oo u geystay askari ka tirsan dowladda federaalka kaasi oo uu kula kacay qof shacab ah iyadoo tafaasiil laga helayo dilkaas dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho waxaana dadka la yaab ku noqotay qaabka uu dhacay askariga ayaa soo galay goob timaha lagu jarto waxaana uu muran dhex maray ninka la dilay iyo askariga kaasi oo ku aadanaa cidda ku horumaraysa timo jarashada ugu dambeyn askariga ayaa xabad madaxa kala dhacay ninka shacabka ah taasi oo keentay in durbadiiba isla goobta uu ku geeriyoodo tani ayaa muujinaysa sida ciidamada dowladda federaalka u caadaysteen daadinta dhiigga dadka rayidka ah islamarkaana maalin weliba dadka loo dilayo wax aan micno lahayn iyo bilaa sabab intaba sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii muuqaal lagu baahiyey baraha internetka lagu soo bandhigay askari ka tirsan booliska dowladda federaalka oo si qaabdaran ula dhaqmaya darawal mooto bajaaj askariga oo mootada saarnaa ayaa markii uu ka dego mootada waxa uu lacag baad ah weydiisanaya darawalka markii uu ka waayana waxa uu kula dhaqmayaa jirdil iyo qoriga liifkiisa in uu ku garaaco iyadoo weliba dadka ay wada arkayaan in askartu ay sii wadaan dhacdooyinka noocan oo kale ah islamarkaana ay ku dhiiradaan in dadka hortooda ay toogasho ka geystaan ayaa waxaa u sabab ah iyadoo aysan jirin askari loo soo qabanayo dad rayid ah oo uu dilay iskabadaaya in loo qisaaso ee ehelada askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabasho xoogan ka muujiyey jirdil xoogan oo ay sheegeen in wiilkooda uu kula kacay sargaal ka tirsan dowladda federaalka maxamed cubayd ayaa ka waramaya maxamuud maxamed axmed oo ah askari ka tirsan booliska dowladda federaalka si gaar ahna uga shaqeeya qeybta webiga ee saldhigga galbeed ayaa waxaa jirdil xoogan u geystay taliyihii saldhigga iyo askar kale taliyahan oo lagu magacaabo mooshin iyo ciidan isaga ka amar qaata ayaa askarigan in muddo ah garaacayay ilaa uu galay xaalad halis ah sanka iyo afkana dhiig uu ka keenay kadibna waxaa la jiifiyey isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho sawir laga soo qaaday askarigan la jir dilay ayaa muujinaya isagoo uu ku rakiban yahay qalabka lagu rakibo qofka uu naqasku ku dhego islamarkaana uu ka muuqdo jirdilka loo geystay askarigan iyo aadka u garaaceen taliyihiisa iyo askarta uu xukumo ayaa la sheegay inuu sameeyey amar diido taasina ay ka dhalatay in sidan loola dhaqmo ehelada askarigan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in taliyihii jirdilka u geystay askarigan uu haddana diiday in la daaweeyo ciidanna duldhigay isbitaalka waa kuwan ayaga oo ka waramaya qaabka uu la dhaqmay iyo xaaladda uu askarigu ku jiro hanalaga soo gaaro sida ugu dhaqsiyaa badan hanalagaga soo isniinta layga soo dilay waxaa iga soo dilay ta- taliya saldhig taliya aan u dhibannahay waa mooshin mooshin aan u dhibannahay mooshin aana soo dilay iyo iyo wixii oo wato dhammaantooda toban iyo sa- shan nin toban iyo laba nin aa wiilkeena lagu soo dilay siiba taliya mooshin iyo nin asiga hoos joogihiisa ah aa gudaha markii bannaanka wiilka lagu dhibaateeye oo gudaha inta uga dabagaleeno ilaa oo sanka iyo afka dhiigka keena tumaaye wiil maxaa la dhahaa ii sheeg oo askari ah oo asigaba maxaa la dhahaa ii sheeg oo oo biqore ah aa wiilkii taliya isqabteen koley amar diidi iyo waxboo sameeyaa la dhahay wiilkii haddoo amar diidi sameeyey ciqaabaa jirto xiritaanaa jiro wax walbaa jiro nugulama dhaqmin waa nugula xadgudba wiilka asoo sooman aa laba iyo toban qofood lagu dilay qaabka uu la dhaqmay iyo xaaladda uu askarigu ku sugan yahay askarta dowladda federaalka ayaa mararka qaar waxay isku geystaan dhibaato inkastoo ay ka badan tahay midda ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed
guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha ee webiga juba warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali guddiga maareynta fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wada mashruuca dayactirka kanaalada iyo faraha biyaha webiga jubba kaasoo sanadkan sameeyey fatahaado aada u badan mas-uuliyiinta guddiga maareynta ee xarakada u igmatay ayaa kormeer ku tagay halka shaqada ka socota waxaana goobta warbaahinta islaamiga kula hadlay sheekh xasan yacquub cali oo ah hafayeenka guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey halka ay kasoo bilaabeen shaqada dayactirka webiga jubba ee degmada salagle ilaa iyo degmada jilib Eh, alxamdulilaah waxaan soo gaarnay goobtii shaqada ah ayaan u soo safarnay saaka aroortii hore Eh, toddobadii shacbaan sanadkan eh, shaqadan aad arkaysaan ee hadda meeshaan goobtan aan soo booqanay ka socota eh, waxay ka socotaa masaafo waxaa weeyaan boqol iyo sagaashan ilaa laba boqoloo kilomitir ku dhowa laga soo bilaabo degmada salagle iyo degmada baardheere meesha ay ku kala rugmanayaan laga soo bilaabo ilaa waxay socotaa degmada jamaame guud ahaan labadan wilaayadood ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayay shaqadan hadda ka socotaa eh, oo ku dheerarsan webigan weyn ee la yidhaahdo webiga jubba Eh, asbaabta shaqada tan loo qabtay waxaa weeye waxaad ka warqabtaan waxaan soo marnay fatahaad adag baan soo marnay oo aad iyo aad u ballaaran markii biyuhu ay dhammaadeen biyuhu waxay ka tageen dhibaatay ka tageen waxay ka tageen webigii oo qararkiisa uu dhammaaday waxay ka tageen arjini arjinihii loogu talagalay ee webiga inuu difaaco oo isagana ka go'een boholo waaweyn marka waxaa la qaatay la badbaadiyo mar labaad sidii shalay nafta loo badbaadinayay si la mid ah maanta in loo badbaadiyo wax soo saarkii beeraha Ee, biyuhu markay baxeen dhulku waa la beeray maanta alxamdulilaah waxaa ku yaalla dalag aad iyo aad u xooggan roob yar hadduu yimaado webigii biyo yar uu keeno waa leexinaya webiga waa soo leexinaya mar kale wuxuu baabi'inayaa dalaggii xaasilka ahaa ee sanadkan baxay ayuu dib u baabi'inaya annaga marka waxaan ka gaashaamanayna waxaa weeye waa biyihii caadiga ahaa ee laga gaashaaman jiray inaan ka gaashamana rabnaa sidoo kale qaar ka mid a dadka deegaanka hawsha ka socota ayaa dhankooda ka hadlay shucuurtooda ku aadan shaqada uu guddiga maareynta fatahaadaha uu ka wada deegaanka
maanta alxamdulilah aada aan faraxsano annaga waddankan wixiina way dhib ah marni nin weliba nanlanka sheekayo ma jirta biyihii aana qaadi biyihii ilaahay noo samata bihi wilaayada noo samata bihidi haddana maanta barwaaga may taagnaa wewigii jabsanaay aqafyada inaninsheen meelihii jabsanaayeen dhanna noo hir ma haddaas ilaaha iskale xarakatulmujaahidiina iskale ayagaana ka mahadsan een, annaga maanta argoytan waxaan baalle eh iyo waxaan aqafya eh meeshaan dhooban kulli ma aragtaa nima ilaahayna sii waay annaga hanin gurmudan meel kastana maaranta ma arda meelba noo hirnayti dhan noo furnayti dhanna nin hiri alxamdulillah aada aan faraxsagna haddii un ana dadka ma aragda tuuladaan degan reer mayaas haddii ana gaar ahaan aada aan ka faraxsagna mar kastana ma aragda wilaayada saangan inti garab roogta dhibkaynaa la socota dheeftaynaa la socota aadaan aan ka mahdayaana marka ma aragda haddii annagana ana shacabki tuulada ka nool may ma aragda garab taaganaa ina wilaayada mar kasta wixii ninka baahata ina ma aragda garab taaganaad tan iyo markii dhidibada loo taagay guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxauu goobaha imaamusho al-shabaab ka sameeyey shaqooyin waxtar leh oo la taaban karo wejigii koowaad ee guddiga ayaa soo samata bixiyey boqolaal ruux oo ay qarqiyeen biyaha webiyada jubba iyo shabeelle markii ay dib u gurteen biyaha guddiga ayaa u jihaystay oo iska howlay sidii u diyactiri lahaa faraha biyaha webiga karkaarada soo jabsaday munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamle dacwi ah oo in muddo ah ka socotay deegaano ka tirsan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan walaayadaas cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey oo lala wacyigelina islamarkaana ka socotay wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose ayaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabadan oo xidhitaano u ahayd ololaha ayaa lagu soo bandhigay xoga ku saabsan dhulka wacyigelinta laga sameeyey oo sideed deegaan ah kuwaasoo kale ah belduraxma bangiini bandarjadiid cadaadgeeni booriini belde amiin iyo burgaan kuwaas oo dhammaantooda hoos yimaada degmooyinka jamaama iyo kamsuuma ee wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose waxaana xamladan dacwiga oo socotay muddo toban maalmooda ka faa'iidaystay dad gaaraya saddex kun lix boqol afartan iyo shan qof munaasabada lagu soo gebagabeynaya xamladan dacwiga ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay nabadoono salaadiin waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbada hoose iyo qeybo badan oo ka mid ah bulshada wilaayada waxaa howlka madasha lagu qabanaya kelimaad kala duwan ka jeediyey qaybo ka mid a dadkii kasoo qaybgalay sida waliga wilaayadii islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis bacda taxiya allah subxaanahu wa tacaala ayaa maxad iska leh oo makaankan oo kheyrka badan nagu kulmiyey annagoo u taagan allah diintiiska horyeeladeed u taagan nagu kulmiyey baa maxad iska leh bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahadcelinaynaa ducaadii ducaad ilallaahi ahaayeen oo ilaahay dartiis diintii iyo dacwad u faafinayeen oo markii la soo diraayen ay ahaayeen ducaadda jubbooyinka halkaana ku fadhiyaan ducaadda jubbooyinka waxaan leenahay jasaakumullaahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dacwadii iyo diintii aad sheegteen oo ummadda gaarsiideen ilaahay miisaanka iyo xasanaad hayna saaro salaadiinta wilaayada ayaa sidoo kale waxay madasha ka jeediyeen hadallay ku dhiidhigelinayaan ololaha dacwada marka ducaadda si guuda uu mahadcelinaa maadaama xilli soonnahay xilli soon baa ahaynay juhdi ay ku bixiyeen socolaad iyo tuulooyin badan hadda tuulooyinka la magacaabo mahee waxaan maqlay aniga maadaama odayaashaan nahay war aan kahayo deegaanka inay tuulooyin badan ay u gudbayeen ama ay qabanayeen dad socdoo baadiyi ka yimidoo naaga iska socdaanoo caana wataan ama ka yimideen inaan loo qabanayo macnaha dacwo maanta insha allahu tacaala intaan isugu timid meeshaan oo labadii jubbooyinkii odayaashii waaligeyniga cusub hadda oo jubbada hoose uu maanta noo fadhiyo odayaashii oo dhan ilaahay idinkiisa maanta maalin aad u khayr badan oo soona oo falli badan ilaahay dartiisana aan maanta isu hortaagannahay ayaa macnaha farax weyn ah ilaahayna intii u socota inay miisaankooda xasanaadka allah ugu kabo annagana ilaahay kuwa ku camri qaato kuwaana qaato allah naga dhigo gobollada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si joogtaa looga sameeyaa ololo wacyigelin diineed ah kuwaasoo ay bulshadaad u soo dhoweeyeen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad ee taxanaha ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaana soo jeedinaya
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقيستيال تحنها تقاريرتا أنو مقعدرني رمضان بشي فتوحاتك taasoo aan kusoo gudbinayno macaariig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada labaatanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii magaalada belgarad ee hungari taasoo dowladdii cuhmaaniyiinta ay waqtiyo badan isku dayday furashadeeda ugu dambeyntiina ay ku guulaysatay kadib markii dowladda cuhmaaniyiinta ay ku guulaysatay inay soo afjarto qulqulatooyinkii gooni isutaagga ee shaam lana helay amni daakhili ah waxa uu suldaankii cuhmaaniga ahaa ee sulaymaan alqaanuuni mudnaanta koowaad siiyey sidii uu kaga hortegi lahaa isfidintii ay wadeen nasaarada yurub gaar ahaanna nasaaradii austariya dhulka ugu munaasabsan ee xilligaasi lagu waajihi karay nasaarada austariya waxa uu ahaa dhulka hungari xilligan lagu magacaabo oo waqtigaasi aada uga ballaarnaa inta uu haatan caanka ku yahay oo waxaa ka mid ahaa juqraafi ahaan dalalka sulafakiya kuroweshiya iyo kuwo kale dhammaan deegaanada dhaca koonfurta webiga danoob waxaa xilligaasi ka talinayay dowladda cuhmaaniyiinta marka laga reebo magaalada belgarad waxa uuna sulaymaan alqaanuuni istusay in furashada magaaladani ay ka dhigan tahay in caasimadda hungari ee buudda ay si fudud gacantiisa usoo geli doonto tani maahan howl sahlan horey dowladda cuhmaaniyiinta waxa ay saddex jeer ku fashilantay furashada magaaladan muhiimka ah oo waxaa isku dayay furashadeeda muraad uthani moxamed alfaatix iyo ba yaziid athani dhammaantoodna way ku fashilmeen inkastoo caqabadaha ku horgudban sulaymaan alqaanuuni ay badnaayeen haddana waxaa hungari ay wixii xilligaasi ka horreeyey dhiibi jirtay jizye sanadla ah sulaymaan ayaana safiir u diray halkaas si uu uga soo qaado jizyada sanadlaha ah laakiin boqorkii hungari ayaa gowracay safiirkii cuhmaaniga ahaa tani oo ka dhigan jariimo marka loo eego dhammaan acraafta bashariyadda iyo diimaha ay aaminsan yihiin sulaymaan ayaa durbadiiba howlgeliyey ugu yaraan saddex guuto oo ka tirsan ciidamadii cuhmaaniyiinta kuwaasoo jihooyin kala duwan u dhaqaaqay si loo qariyo hadafka rasmiga ah ugu dambeyntiina waxay isugu yimaadeen nawaaxiga magaalada belgarad ee hungari toddobaadyo xiriir ah ayay magaaladu go-doon wajahday isku dayo dhowr ah ayayna ciidamada muslimiintu sameeyeen si ay u galaan gudaha magaalada afartii bishii ramadaan sagaal boqol toddobiiyo labaatankii hijiriyada ayayna ciidamada muslimiinta la wareegeen qalcaddii magaalada laga ilaalinayay ciidamadii nasaarada ayaa kala firxaday waxaana magaaladii ay noqotay mid baylah ah oo bannaan saacad welibana ay soo geli karaan ciidamada muslimiinta sidaasi ayaana dhacday oo lix iyo labaatankii ramadaan ee sanadkii sagaal boqol toddoba iyo labaatankii hijiriyada ayaa si buuxda loola wareegay tani waxa ay ka dhigneed guushii ugu horreysay ee uu sulaymaan alqaanuuni ka gaaro dagaal uu la galo nasaarada maadaama tan iyo intii uu xilka la wareegay aanu gelin dagaallo khaariji ah oo ka dhan ah nasaarada dagaalada uu horay usoo galayna ay ahaayeen oo keliya kuwo daakhili ah oo uu kula jiray kooxo ku kacdoonsanaa dowladdiisa furashadii belgarad kadib waxaa si isdabajoog ah usoo gaaray caasimadii dowladda cuhmaaniyiinta wufuud kala duwan oo ay ka mid yihiin nasaarada yurub kuwaasoo ugu hambalyeynaya guusha codsanayana in loo cusboonaysiiyo heshiisyada nabadeed ee ay kula jireen khilaafada cuhmaaniyiinta
ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybta labaatanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa